faysal sheekh cali oo ah guddoomiyaha gobolka mudug ugu magacaaban maamulka la magacbaxay puntland ayaa waxa uu eedeyn u jeediyey dowladda federaalk waxa uu ku eedeeyey in ay iyada mas-uul ka tahay dagaal beeleedyada ka socda gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya ayna gobolkaasi ka dhigtay xuduudo ay qabaa'ilaadka ku kala geynayso maamulka puntland ayaa sheegay in ay dowladda federaalk samaysay xuduudo lagu kala faquuqayo qabaa'ilaadka dega gobolkaasi mudug ayna hadda qabaa'ilaadkaas isku hor fadhiyaan deegaano ka mid ah gobolkaasi mudug maamulkan ayaa marar badan eedeemo kuwan la mid ah waxa uu u jeediyey dowladda federaalk taas oo uu ku eedeeyey inay colaad beeleedyo ka hurinaysa gobolka mudug si kastay ahaataba waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay soo badanayay dagaal beeleedyada ka soconaya gobolka mudug walow ay dadka qaar sheegayaan in ay ku lug leeyihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalk